kaa waxa uu gogoldhac u yahay xiriirka ama wadahadalka la filaya bisha februaayo wixii ka dambeeyay inay ka bilowdaan oo la raba xal waare in looga helo xiriirka soomaaliya iyo etoobiya gaar ahaan sidii etoobiya ay ku heleen marinbadeed iyadoo la ixtiraamayo xornimada madax banaanida wadajirka soomaaliya ee sidoo kalena is-afgarad laga gaarayo qaabka ganacsi ee etoobiya u isticmaali karto marinbadeedkaas marka taas sidii wadahadalkaas markuu u dhici lahaa dee waxaa lagu soo heshiiyey ankara ko iyo tobanka december in arintan is-afgarad laga gaaro marka wax tallaabadii ugu horreysa waxay ahayd in bal labada wadan ayay xiriirkoodii ay soo celiyaan ay xoojiyaan sidoo kalena ay ka wada hadlaan qaabkii farsame ee hawshaas loo bilaabi lahaa wuxuu kusoo beegmay tegidda addis ababa iyadoo dowladdu ethoobiya maarata ciidankeeda doorta waan cambaaraysay addis ababa way ka jawaabtay waxaad moodaa in arinta gobolka weli gaar ahaan jubbaland oo kale labada dowladood ay isku tuurtuurayaan sidee u saameyn doonaa runtii qarsoodi ma aha khilaafka u dhexeeya muqdisho iyo kismaayo inuu weli taagan yahay ama jubbaland iyo dowladda federaalk inuu weli taagan yahay sidoo kalena etoobiya ay daraf ka tahay arintaas marka taa wax qarsoodi ma aha balse laakiin waxaa mar walba way iska dhacaan marka laba wadan uu xiriirkooda uu xumaado inuu soo hagaago isla markiiba hal mar waa badanaa ma dhacdo way imaanaya waa arrimo badan oo xagardaacina oo khatar gelin kara hataa marmarka qaarkood ama inay istaagaan ama inayba burburaan wadahadalladii iyo dadaaladii lagu wada marka waxaan rajaynayaa in dowladda soomaaliya iyo etoobiya ay maarayn doonaan in ay arintii ay ku ballameen in wadahadalka laga galo heshiis laga gaaro arrimahan marinbadeedka ay qayb tahay sidoo kale waxaan dowladda soomaaliya looga maarmin gaar ahaan dowladda federaalka inay ayadana xiriirka iyo wada shaqaynta iyo kalsoonida soo celiso dowlad goboleedyada sababtoo ah inta dad soomaaliya iskhilaafsan yihiin wadamada dee shisheeyaha waxaa suuragala inay ka faa'idaystaan fursaddaas marka sidee dowladdu u qanci doontaa ethoobiya oo saameyn kule jubbaland ethoobiya loo arko inay garab tahay in haddana heshiisyo waaweyn oo mustaqbalka soomaalida saameyn ku leh gaarinta badda siduu usii socon karaa wadahadalka runtii waa de waa laisku qasban yahay etoobiya ma guureyso anagana ma guureyno wadaba laba wadan oo derisaan nahay annaga ayaa marka waxaana laga rabaa laba dowladda federaalka gaar ahaan laba dhinac dhinacna inay kala heshide dadka soomaaliyeed ee keenaya inay fursad etoobiya u hesho inay armeen soo fargeliso sidoo kale annaga qaybta kale waxay tahay inaan laftigeenna amnigeenna suganno oo aan keeni karto inaan ka maarno baahida aan u qabno ciidan etoobiya inay joogaan iyo midda saddexaad oo ah inaan laftigeeda etoobiya aan isku qasbannahay maadaama aan darisnahay inaan wada ganacsanno oo dekadaheenna ay ka faa'idaystaan ayagana suuqooda aan ka faa'idaysano
dalka siyaasadda falanqeyn waxay qabaan arrinta gobolka marka la fiiriyo masar eriteria soomaaliya dhowaan waatii casmar wax lagu gaaray heshiis kale ka dambeeyo laleeya u danayn maayo dowladahaasi siday dowladdu isku wadi kartaa dhinacyadan gobolka ku loolamay markay timaado khilaafada siyaasadeed runtii mar walba alliansyadu way abuurmaan oo dee hadda ka hor waxaa jira laba kun iyo siddeed tobankii in soomaaliya iyo etoobiya iyo eriteria heshiis gooni ay galeen qayb kamaysan ahayn wadamada masarna qayb kamaysan jabuutina qayb kamahayn haddana sidii xiriirkaasi la rabo uma shaqeyn oo maanta waa ognahay eritrea iyo etoobiyana iskuma ficno soomaaliya iyo etoobiyana iskuma ficno marka horta alliansyada way guurguuraan oo dee maslaxadaha markaas ayay ku salaysan tahay marse soomaaliya way u baahan tahay in etoobiya ay la shaqaysato waadaaba ay tahay daris wanaag uu ka dhexeeyo ee ganacsan uu dhex maro sidoo kale masar waa wadan taariikh dheer soomaaliya saaxiibtinimadeeda ka dhexaysay dee wixii ayaga dana u gooni ahna way ka wada shaqeyn karaan marka annaga waxaan u baahannahay in aan labadaas dhinacba sidii aan mid walba xiriir gooni ah ee aan u samaysan lahayn oo aan isku dheelitiri lahayn waxaa sheegtay arrinta dowlad goboleedyadu khilaafkooda inuusan u danayneyn dowladaha dariska maxaa la gudboon dowladda madaxweyne xasan waxaa isku qasban madashii in la soo celiyo dowladda dhexe dowlad goboleeda in laisku raadiyo sababtoo ah ma aha oo keliya in ay saameyn ku yeelanaysaa arrimaha dibadda keliya waxay saameyn ku yeelanaysaa dagaalankii al-shabaab waxay saameyn ku yeelanaysaa dowladhiskii waxay saameyn ku yeelanaysaa rajooyinka laga qabay in canshuuraha la mideeyo miisaaniyadda la mideeyo adeegyada la ballaariyo maanaa waxyaabo fara badan oo laga rabay madasha inay go-aan ka gaaraan dhammaynta arrimihii dastuurka ahaa arrimihii laisku hayay khilaafaadka siyaasiga waaweyn ama siri in go-aan la gaarso marka mar walba waa lagu qasban yahay in dowladda federaalka ay dhammayso khilaafaadka kala dhexay dowlad goboleedeeda